آله وأصحابه أجمعين أما بعد ilaahay baa mahadleh oon u mahadnaqaynaa maanta munaasabadan aynu isugu nimid oo ah markii go-aanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo dastuuriyan xaq u leh magacaabiska mas-uuliyiinta sarsare ee qaranka iyo xilka qaadista labadaba marka hore waxaan u mahadnaqayaa maadaama uu saddex sannadood iyo bar ka horow ii gartay inaan xilka qaran qabto oo aan kaga bilaabay wasaaradda qorshaynta qaranka oo aan koob iyo toban bilood ka ahaa agaasimaha guud haddana ii gartay inuu iga soo wareejiyo uu keeno wasaaraddan duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka bishii toddobadeedii bishii lixaad taasoo ilaa maanta ah muddo laba sannadood iyo afar bilood iyo afar iyo labaatan cisho inuu haddana go'aansaday inuu xilkii qaran xilku waa wareegto waana qadar ilaah ciddii doontaaba ha ku sheegto xilka qaadis laakiin marka uu kaa dhammaado qadarka ilaahay waa inaad aqbashaa waanan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha inuu magacaabay qof aan ku cusbayn wasaaradda oo ah shaqaalaha dadkii ugu firfircoonaa ee munaasabadan higsanayay iyo mid ka sarraysaba oo ah walaalkay sayid cumar cabdilaahi aan magaca qalinna maanta maantaasaabaan bartaba jaraagta ugu horreyseen qalinle inuu naanaystaada layla qalinlena lagu naanayso waxaanan ilaahay uga rajaynayaa in uu u fududeeyo kuna asturo xilkan maanta loo magacaabay shaqaalahana waxaan leeyahay dhammaanteenba in aynu maamulku markuu had iyo jeer st ama qaab maamul cusub la yimaado qof mas-uuli dadka qaar way ka cadhoodaan dadka qaar way diidaan dadka qaar way ogolaadaan dadka qaar gadaal bay ka bartaan mid walba waxaan xilka ugu yimid un waxay ahayd in sidii cadaaladda wax ugu qabto kii aan ku khaldamaynayo saamax baan leeyahay kii igu khaldamaynayo waan saamaxay waxaanan leeyahay agaasimaha guud la shaqeeyo niyad furan kula shaqeeya intaa kadib waxaan rabaa inaan u galo dabeetana hawlihii xilwareejinta muddadaa aan hayay xilka ee aan wasaaradda joogay waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maxamuud xaashi cabdi oo muddadii ugu horreysay laga bilaabo maalintii lay magacaabay ilaa laba sano iyo badh sanad iyo badh aanu si fiican u wada shaqaynay wada shaqayntaasna ay midho badan u soo saartay wasaaradda wixii ka dambeeyey waxyaalo badan oon dee iskugu isku afdhaafnay way jirtaa dadka maamulkuna way isqabtaa waanay saxaan wax badanna waanu saxnay wixii aynu sixi kari weynana dee halkoodii iyo ku hadhaya anugu ma odhanayo faahfaahinu ma gelayo laakiin isagana waxaan leeyahay anna waa ku cabshiye adna i cabshi wada shaqayntaas waxaan waxaan halkan idiin soo bandhigayaa warqad aan xilwareejinta ku wareejiyey xilwareejintii maamulka guud waxoogaa waan ka duway xilwareejinnada kale waxaan soo raaciyey laba warbixinood oo dheeraad ah muddadaa aan xilka hayay saddexda madaar ee labada madaar ee caalamiga iyo kaburco afartan mashruuc oo xagga internationalka iyo xagga wasaaradda gudaheeda ah ayaanu ka fulinay oo qadar ahaan lacag ahaan aan u malaynaya ilaa shan iyo soddon milyan ilaa afartan milyan ay yihiin sidaa awgeed qaar way dhammaadeen intooda badani qaar way socdaan qaarna way soo socdaan waxaan markaa jeclaystay maadaama aanay hantida dowladda weli ku jirin oo qaarkood aan handover lagu soo samaynin in aan wargelin siiyo hanti dhowraha guud si hadhowtole hantida ummadda loogu dhex daro xilwareejinta marka loo sameeyo warbixinta labaad ee aan iyadana soo saaray waxa weeye waxaan u malaynayaa warbaahin idinka mid ah ayaa qortay waxay tahayba anigu ma garanayo somaliland bress miya halwanaag miya in aan eedayn ku eedaysanahay inay xagga hawada soomaaliya Soomaaliya Soomaaliland ka taagan anigu waxyaalaha ay jeclaysiiyay inaan ka shaqeeyo wasaaradda waxaa ka mid ah markii aan arkay challenge-ka u yaala Soomaaliland haweeneydu say ula soo noqon lahayd oo aan juhdi badan geliyey maantana maraysay meel fiican keentayna midhihii laysku afgartay bishii julaay ee sanadkii sanadkan aynu ku jirno wafdigii soomaaliya iyo wafdigii somalilan markay ismari waayeen qodobadii kale qodobka quree lagu heshiiyey oo ahaa in hawada si wadajira loo maamulo oo hargeysa la keeno anigu gaar ahaan waxaan qabaa in heshiiskaas wasiirka arrimaha dibaddana wuu nagala shaqeeyey meel fiican bay maraysaa uma malaynayo in uu noqon doono wixii burburin lahaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya haddii si fiican guddigii loo baahnaa loo magacaabo hawsheeda loo sii fuliyo loogu dabagalo laguna loona diyaar garoobo waayo hawshaasi waxa ay run ahaantii fure u noqonaysaa waxyaalaha inaga dhexeeya innaga iyo soomaaliya in aynu wixii aynaan inta siyaasadda aynaan ka heshiinin aynu wixii xaqaan u leenahay aynu ku soo qaadan karayno in aynu weel dhexdhexaada oo aynu hawsheeda ku maamulana aynu samaysano marka cumar waxaan uga tegayaa warbixintaasoo dhan warbaahinta waan siinayaa coopi madaxweynaha waan u dirayaa daryaqaanka guud waan u dirayaa auditor generaalkana waan u dirayaa xubnaha kale wasiirku uu leeyahay coopigiisa waan jeclaan lahaa maanta sida ku xadayd wareegtada madaxweynaha inuu isagu ka ahaado goobjoog xilwareejinta hase ahaatee waxaan umalayaa siyaasiga waxaa uga muhiimsan shirka kulmiye xilwareejinta wasaaraddiisa taasna dadweynahay u taalaa qiimaynteeda iminkana halkii aan saxeexa kula kala wareeg lahay ayaan cumar anuu mashaariico badanna waan ka soo shaqeeyo waxaan had iyo jeer sameeyaa had iyo jeer documentka marka aan wareejinayo meesha la saxeexamaayo inta kaloo kaloo dhanna waan initial gareeyaa si aan hawshaasi marka waxa aan anigu ku soo gebagabaynayaa anigu somalilan waxaan uga soo googoostay qurbaha labiiyo sagaashankii iyadoo oo gabdhaha qaarkood baryesataan weli dalkuna aan guri qoroo ruuf saarnayn weli jirin ilaa maantana waxaan u joogaa waxa weeyaan sidii ama mutadawacnimo ha noqoto ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto inuu ganacsi inaan dalkayga ka shaqeeyo wixii aan ku biirin karayna ku biiriyo haddii aan dowlad la shaqaynayo iyo haddii aan hay-ad la shaqayn doono iyo haddii aan iskay u ganacsan doonaba maaha meel aan berri uga noqonayo waayo anigu waktigaasaan soo go-aansaday inaan ka soo noqdo wasaaradda iyo mid kalabana wixii tale aan bixinayo waan siiyaa cumaroo walaalkaya oo ahaa shaqaalihii aan ku kalsoonaa meelaha waaxaha ugu muhiimsan joogay madaarada na isagana anugu waxaan ballan u qaadayaa in aan had iyo habeen telefoonkayga u furan yahay uuna ila soo hadli karo wax allaale wixii uuga baahan yahay wasaaraddana inta kalena saasi leego dhammaanteenna aan u wada ducaynayno ilaahay ku asturo xilkaa loo dhiibo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu